Deegaanka Waradhuma leh oo qiyaastii konton kiilomitir dhinaca waqooyi ku xiga degmada Maxaas ee gobolka Hiirana ooyo hooseedasa yaa lakushadike isbitaal sicirqaanka dhismaha iyo fulihanga dadka deegaanka Waradhuma leh ya ee deegaan iyo ku noolinga bulsho aan haysan adeegyada aasaasiga ee nolola sida caafimaadka iyo walbarashada yaa dhalinyarada ku jeeda deegaanka saya waliba iyo bilaabana hirgelinta xarumo caafimaad oo hadda la shidhike hano ku mid ee odayaalka deegaanka oo warbaahinta kala hadlay goobta saya shidhikahay ya waliba iyo kuurbeena baahiyaha Waradhuma leh iyo qobta xarun caafimaad iyo waliba adeegyada kale ee bulshada lanka adeegowa
meesha hadda aan joogno waa Waradhuma leh waa meel dad badan markii hadda la fiiriyo deegaan ahaan meel dad hermiye u badan oo joogo oo u baahan nolol caafimaad iyo nolol waxbarasho ilaahay baa intaba heesta laakiin bilow aanay ahaan maanta waxaa la dhagax dhigay isbitaalkii ugu horreeyey ee magaalada ninka la yidhaha degmada waradhuma leh oo dadka ku dhaawacma iyo hooyada iyo dhallaanka dhibaatada ku soo gaartay ay dhex ku dhintaan siddeetan kilomitir sababtoo awgood intaas u jirta magaalada waxaan ka codsanaynaa yaariidaha dibada dadweynaha dadka u dhashay waddanka iyo dadka deegaanka ka soo jeedaba intaba in si hagar la'aana ay ugu gurmadaan waxaan mahad celinayaa walaalaha deegaanka waradhuma leh saan usoo camiray goobta dhagaxdhiga goobta caafimaadka aan ka samaynaynay iyo xildhibaanada iyo saraakiisha iyo aqoonyahanka iyo dhallinyarada hooyooyinka gabdhaha soo dhagax dhigna galabta waxaan codsanaynaa si degdega in loo dhiso isbitaalka waradhuumale maanta waxaan soo gaarnay deegaanka waradhuumale maamul goboleedka hiirshabeelle waxaan u mahad celinaa walaalaha sida quruxda badan maanta nooga qayb qaatay inay nagu soo dhaweeyaan deegaanka baahan yahay deegaanka xarumo caafimaad male oo marka u horreysay oo la dhagax dhigay xarumo caafimaad hooyada halkan ku umusho ama maxaan ku yidhahdaa ku foolata meel dhexay ku umushaa ama waa ku umul raacataa haddii hooyadii marka dhibkaas ay qabto dhallaankii dhibkaas uu qabo waxaan codsanaynaa marka haddaan ayaga wax loo qaban waxba lama ahan isbitaal aan rabno haddii alla insha allah inuu dadka walaalaha ah oo deegaankan u dhashay oo qabiilka iyo dadkaba ka soo jeeday deegaanka in ay dhismihiisii bilaabaan dhammaystiraan hirgeliyana aan rabno ayaan dhagax dhignay